asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenni murtada maanta xubinta murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenni murtada maanta ee dhinacyada farada badan inaga tusaalaynaysay afkeenna hooyo iyo ujeeddooyinka ku duugan waana ujeeddooyinka aan dhihi karno waa kuwo dadka tusaalayaal badan u noqon kara dhinac kaste oo laga eego balse waxaa ka horraysa in bulshadu fahanto oo udaniyad laga helo bal inay afkooda hooyo ku kalsoon yihiin markii kalsoonida afka hooyo la helo ayaa la heli karaa waxyaalo fara badan oo ku duugan afkeenna hooyo ama tilmaamo fara badan oo afkeenna hooyo uu ina siinhayo waana xubinteennan aan halkan inta badan ku wadaagno dhammaanteen ama intayna dhegaysata iyo inteenna halkan wax ka dhahdaba waana xubinta murtida maanta ee aan dhihi karno waa mid ah midaan duugoobin waa xubintii daraad waana tii shalay waana xubinta maanta waana midda berri waana midda saa dambe waana midda saakuun idamka eebe naftii eebe ku siman waana xubinta islamaantadan aan hadlahayo xubinta inoo ah xubinteennan maantana idamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi saddex waa laysu kala daadiyaa saddexa laysu kala daadinaya maxay tahay waa saddex dan gooni ah laga leeyahay waxaan xasuustaa meris gabay ahoo ay ku jirtayba waa laysu kala daadiya ayuusan kaa didin ay ku jirtay ayaan xasuustaaba oo ereygaasi uu ku jiray saddexdaas marka maxay yihiin laysu kala daadinhayo saddexda laysu kala daadinhayo waa saddexdan ayaan odhan karnaa waxaa la yidhi ninkaad dilayso midkaad dagayso iyo kii aad dabin ku ridayso saddexdaba waa laysu kala daadiya waxaa la yidhi ninkaad dilayso ninkaad dilayso midkaad dagayso iyo kii aad dabin u qoolayso saddexdaba waa laysu kala daadiyaa maxay marka sahlaysaa isu kala daadintan ninkaad dilayso waxaa weeye mar haddaad rabto inaad ummad aad qaribtood layso sida soomaalida hadda adduunka isugu kala daadiyey oo kaleento soomaaliduna maaragtay aad iyo aad ay u noqotay kuwa dabarlabooda maalinleed waxaa laii sheegahayey madaxweynaha uganda oo la wareysanaya waxaa layidhi wadamo badan baa burburoo dib usoo kabta soomaaliya bal ka warran markaasuu war naga daaya dad baan ka hadlaynay asxaabulqubuurka lagama sheekeeye saasuu yidhi alla igu yidhi anuu ma maqal isagii allihii iyagii allahood kuwii igu yidhi marka de halkaa waxaad ka garanaysaa in laysu keen kala daadiya waa isu kala daadintaas ayay ka mid tahay sidoo kaleento haddii eeba idmahayo midkaad dagayso dee midkaad dagaysana waa sida laynoo dagay oo dhaqaalihii laynooga dagay oo dadkii laynooga dagay inakaana waa laydin dhoofinaya waa laydin afbaraya waa cilmi baa laydin gaadhsiinaya kanaa laydin seen haddana wixii oo dhanba maaragtay waa saad arday u doorsoontay waa qaybta saddexaadeh waa midkaa dabin u qooleyso dee dabin midka loo qoolihayana sida uun meelaha urordahaya waa haddii loo bahda garanayn lagu dhufta ama diyaarado aan cidibo wadin ay korka gantaal kaga dhufato saddexdaaba naqshadda si fiican inuugu silcinaysa ama inoo sheegayso ama ina tusayso saddexda arrimoodba saddex arrimood oo soomaalida aad iyo aad loogu dhex miilaystay inay tahay xubinteennan murtida maanta ayaa ina tusaysa waxaa la yidhi saddex waa laysu kala daadiyaa ninkaad dilayso meedkaad dagayso iyo kii aad dabin qoolayso saddexdaaba waa laysu kala daadiyaabay xubinteennan murtida maantu ina leedahay laakiin de xubintan ay wowyaasheen ay dhaheen cidna wax uma tarine innaga lafteennii ayaa falsafadda noocaasa laynagu qaaday oo laysu keen kala daadiyey baan odhan karnaa si fiicanna waa laynoo jugaystay waana arrin xaqiiqa mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa been ninkii dooda been buu dhaartaa been ninkii ku dooda ama been ninkii doodaa been buu dhaartaa taas ayaan odhanayna